بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلا ونيا آية طبن يستغالات من سورة يوسف وجاءت waxaa timid sayaaratun kuwa musaafiriinoo socoto ah baa waddadii ceelku ku yaalay soo maray ibnu cabaaskaa dhahaya qoladaasi madyan bay ka yimaadeenoo misra masar bay u socdeen waddadiibay ka dhumeen ilaahay baa haddee og maamulkiisa isagaa watee waddadii ay hayeen bay ka dhumeen iyagoo iska warwareegaya bay dhulkan kusoo duldhaceen ceel baaba meesha ku yaal ilaa ceelku waa ceelkii yuusuf ku jiray ceelkuna dhulka la maro ceel ka fog weeye oo meel hayjad ah oo ayrago-ana ku yaalla qof saasoo kale u dhumo kasoo duldhaca maahe meel intaa dadku iska maraanoo furan maaha markay meesha yimaadeen qoladii safarka ahayd fa arsaluu waxay direen waaridahum koodii waraabinayey koodii waraabinayao ceelka ka waraabin lahaa oo biyaha u raadinayo sahanka ahaa bay direen arsaluu waaridahum kaas bay direen waa ninkaa ceelka inta soo aada biyaha uga soo dhaaminaya kuwaan meesha degay fa adlaa wuxuu raariciyey dalwahu waa carabi dalowgiisi buu ceelkii ku ridi inuu ceelka soo darsado darteed yuusufna ceelkiibuu ku dhex jiraa dhinac ceelka ka mida dhexdiisa maaha geeska ceelka buu fadhiyaabaa le markaasuu xariggii isku duubo yuusuf kiina waa soo jiiday ilaa biyo culus buu awalba raba inuu meesha kala soo baxo wuxuu wato yaa garanow maye wixiisibuu soo weldaansho soo jiiday soo jiiday markuu halkaa afka marsiinayo oo arkay wiilka ku dhegan dalowga iyo quruxdiis iyo jamaalkiis waa ishayn waaya kii dalow watay wuxuu yidhi qaale wuxuu yidhi yaa bushraaya alla bishaaradayde saa qoladii isla socdeen oo biyaha u dhaaminayey been war maxay bishaaradut soya haadaa kani ghulaamun waa wiil wey yaa bushraaya horta bishaaradaydiyey soo xaadir fa haadaa awaanuki waktigaadi weeyaan bishaaroy waktigaadi weeyaan imow nicmo weyn baan ku liibaanoo helay haadaa hulaamu wey wa asaruuhu wa asaruu way qariyeen ninkii ceelka waraabinayay iyo kuwii la socday wowda ku wadari hu oo yuusufa way qariyeen arrinkiisii iyo amarkiisii iyo waxaasoo dhan bidaacatan xaa layahay badeeco waxay sameeyeen say u gataan wiilkan addoon ahaan arrintiisi waa qariyeen dadkaa laga qariyey waxbaan meel ka helnay iyo wiil nin baan god ka soo saarnay iyo yaa garanaya iyo baddaa ma gelin badeec ahaan bay rabaan inay u gataan dhulka masar bay rabaan inay ka gataan yuusufna hadduu hadlo hadda waa nin la dhibay oo wuxuuba ka baqayaa war addoon anigu maahay ay gadan maysaan iyo waxaas inayba dhibaan oo dilaan wallaahu ilaahayna caliimun midku ogaal badan weeye bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan waxay go-aansadaan iyo waxay hadba rabaan inay sameeyaan ilaahay waa mid caliim ku ah wiilka haddii la soo saaray yuusuf weeyaane wa sharawhu bimacnaa baaco wey sharaa oo bimacnaa baaco loo isticmaalo wa sharawhu wey ilaa iyagu hadda soo gadan mayaane iyagaa iska gadaya baaco wey wa sharow way gadeen wey baacuu macnaa way beeciyeen hu oo yuusufa bihamanin lacag baksin liidata daraahima ka bedel bihamanin bay ku beeciyeen baks ee baksi ah daraahimo bay ku beeciyeen inay baksi tahay waaba daraahim diinaar kumay gadane ilaa diinaar iyo dirham diinaarkaa fiican waa dahab alcaqaaliya daraahim bayba ku gateen amanintu waa maxay daraahim taasoo macduudatin yar lacag yara oo weliba daraahima war hana baksina wax fiican sheega naga sii dadka sooma dhahan wax baksi oo qiimaha wax la kala siisa aan ahayn bay kaa gubxiyeen oo marka culimmadu tilmaamayaan waxay dhahaan dee labaatan dirham iyo wax ka agdhow addoon xataa haddii la kala gadanayna waagaas lacag badanoo intaa ka badanoo afartan iyo ka badana buu joogaa waxaa markaas meesha ku jira oo culimmada qaar ku fasireen wa sharawhu biamanin oo baksin bimacnaa xaraamin lacag xaaraana lacag xaaraana waa maxay dee qof xora in la kala gato adduunkan hadda dadka la kala gadanayo suuqyada madow iyo balaayada waxa la kala dhacayo ilmaha la xadayo waxa saa noocaas oo kale ah dee qof xora in la gata waa xaaraam oo lacagtiisa in la cuno waa xaaraam tan la iibsado baksigaa xaaraamta marka laakiin tafsiirka hora xoog badan lacagtaasay ku gateen ilaahay wuxuu yidhi wa kaanuu waxay ahaadeen fiihi yuusuf dhexdiisa min azaahidiina kuwa iskaga tegay oo ka zaahidaya zaahid waa maxay qofka adduunyada ka taga sooma ahayn zuhdi sameeye kuwa aan rabin macnaha waxausan qofku hawl ka soo marin oo mar inuu iska reebo uu rabo neef hadduu qofku meelaha inta hadda jeexa ka soo ceyrsado booli ah hadduu marayo kun doolar amaba labaatan milyan marayo isagu wada ma lehe milyan haddii laga siiyo iska qaadanaya yaa mar iga reebo weeye hogaankiisa igala haraano kana uu kasii tago marka wa kaanuu fiihi waxay ahaadeen min azaahidiin kuwa aan danaynaynoo raqba u hayno yaa bay ahaadeen mar yaa macnaha wuxuun bedela ku hela bay raadinayaan ilaa wakaas waxay leeyihiin waxay ka baqeen iyagu hadda ninkan addoonkaa addoon ahaan addoon sayidkiisa ka soo fakaday inuu yahay haddii marka intaysan iyagu gadan loo yimaado nin baa sheeganaya soo maaha marka waxay rabaan intaan cid ugu imaan war intaan sayidka laha noogu imaan wax alaal wixii naloo gaaro aan horey uga qaadan wa kaanuu fiihi min azaahidiin markaasay lacagtii ugu liidatay ayay ka bixiyeen oo ku gateen waxaanoo dhan haddii aan wiilashii hore oo walaalaha ahaa arrintii hore samayn oo ceel lagu rideen oo ceelkii kuwaan ka soo saareen oo kuwaani kan kuwaan kale ka sii gadan yaa hawshaa nebi yuusuf lala rabay inuu gaaro oo dhan ma imaateen marka mixnadahan baa loo soo dhex marinayaa inuu hawshi weynayd oo la rabay u gaaro wa qaala aladii kii wuxuu yidhi alladii baa laga cabiraya haba hebelkiisa waa la sheegaya hadda laakiin ladiigaasaa ilaahay inoo ka cabiraya yada qaado ninkii wuxuu yidhi ishtaraahu gatay min misra fii misra masar dhexdeed dhexdeeda mintu bimacnaa fii ninkii masar dhexdeeda yuusuf ka gatay wuxuu ku yidhi limra'atii xaaskiisii iyana magaceedii waa la sheegaa laakiin sidaasaa qur-aanku uga baxa oo waxay dhahaa mufasiriintu ninkaas magaciis iyo darajadoo hayay iyo xaaskiis magaceeda iyo nidaamkaasoo dhan magacahaan qur-aanku ma sheegin kii yuusuf gatay oo nimankii ceelka ka soo saaray ka gatay xaaskiisii inta u geeyey wuxuu ku yidhi akrimii wanaaji oo karaamee mathwaahu wiilkan nagaanshiis saasuu ku yidhi nagaanshaha intuu kula joogo wiilkaa maamuus ninkaas waxa ay dhahaan mufasiriintu waa ninkii casiiska ahaado dee innaga halkan qur-aanku casiis gabdhaha hadhow dhihi doona laga dhexeli doonaa war markay dumarka hadli doonaan suuradda dhexdeeda inay casiiska lagu magacaaba yaa imra'atulcasiizi turaawidu fataaha can nafsi xaggaasa iyagaanbaa magaci laga dhexe xaggaa lagu sheega mooyaane waxa weeye wuxuu ahaa baa la yidhi khasnadaha masar dowladdii dhisnayd wasiirka maaliyadda buu ahaa hantidoo dhan buu gacanta ku hayay iyo raashinada iyo waxaasoo dhan saasaa la tilmaamay wuxuu yidhi karaamee xasaa waxaa laga yaabaa an yanfacanaa inuuna anfaco aw natakhidahu inaanba ka yeelano weladan welad isagaa waxaa la leeyahy carruur aan dhali jirin carruur ma u lahayn baa layidhi inuuna anfacaa laga yaabaa amba inaanba ilmaba ka dhiganno markuu nin weyn noqdo waxaa la tilmaamay marka dadka waxaa la yidhi saddex qof baa ugu faraaso badnayd faraasada waxaa weeyaan inaa inta waxa saa u fiirisid aad kala soo dhex baxdo wixii aad faraasaysay kii ugu muhiimsanaa kow ninkii casiizu misra ninka hadda aan marayno masar ninkii casiiskeeda ahaa markuu wiilkaan arkay oo la yaabay nidaamkiisi iyadoo aan weliba la isdhex gelin faraasadiisii baa wax weyn baa usoo baxay ninkaan nin cajaaib inu yahay markaasuu wuxuu yidhi akrimi mathwaahu xaaskiisibuu sidaa kula hadla qofka labaadoo faraasadiisa lala yaabay wuxuu ahaa gabadhii nebiyullaahi shacayb markay nebi muuse aragtay oo xoolihii loo waraabiyey waa iyada aabbaheed u tagta oo tidhi yaa abati yaa abati ista'jirhu ninkan kirayso shaqaalaha noo noqdo ina khayra man istajarta alqawiyu lamiin qofaa shaqaalo ka dhigatay nin xoogna leh aaminna ah waa ugu fiican way faraasaysay way fiirisay way ogaatay in yaray maarata xoolaha waraabinayay intii dambe ay soo wada socdeen iyana gabadha qofka labaad wey qofka saddexaad oo ugu faraasada badnaa wuxuu ahaabale abubakr sidiiq oo cumar binu khadaab markuu sii dhimanay abubakr sidiiq markuu yidhi cumar binu khadaab baa dowladda ha ha hogaansho ilaa ninkii keenay nin daacadad oo dadka iyo dalka iyo diinta u dhiiba waa wax cajiiba moogto aan lu goyneyn markuu saa inta saxaabada u fiirshay cumar abubakr sidiiq oo istakhlafa cumar sayd cumar khaliif yeelay taasna waxay ahayd baa layidhi nin wax laga yaabay cajiib ah ilaahay wuxuu yidhi wakadaalika sidaas oo sidee ah sidaan ceelkii uga soo badbaadinay yuusuf baanu makannaa makaninay liyuusufa yuusuf makaninay fil ardi makaninay labadaba makanaa ku xir dhulkii baan makanin dhulkii masr inuu cizi iyo sharaf iyo nabad ugu dhex noolaado iyo walinucallimahu inaan barno nebi yuusuf hu oo nebi yuusufa min ta'wiili اlaxaadiidi axaadiida iyo wararka iyo sheekooyinka iyo riyooyinka fasiridooda ilaa isagaa walba markii hore wuxuu yidhi innii ra-aytu axadda cashara kowkabanoo riyoodii sheegaya markaasaa manaamaadka la arkayo tacbiirkooda ruyadan ii cabir ii fasir baa ilaahay u sahlay nabiy llaahi yuusuf wallaahu ilaahayna qaalibun waa midu qaaliba calaa amrihi amarkiis walaakina agara naasi dadka badankoodu laa yaclamuuna ma garanayaan meeshii dhibta ka jidhay baa dheefti lasoo marinaya wiilashii islahaa ninkan iska reeba oo xasdiyey iyagiibaa u baahan doona iyagiibaa u imaan doona iyagiibaa raashin ka codsan doona walamaa balaqa markuu gaaray nebi yuusuf ashuddahu xooggiis soddon sano ninku markuu jiro xoog u dhiman maleh xooggiisi markuu gaaray xoogowgiisi awooddiisi weeyaan aataynaahu waxaanu siinay xukman wa cilmaa xukun iyo cilmi xukman hadday xikmatan tahay iyo wa cilman wa fiqhan fi ddiin fahan diinka la fahmo ayaan u dhibi oo mabaqaan gaarin oo weli soddon ba jira ambiyada halkaa miyaa afartan sano looguma dhiibi jirin iyana waa masale laga hadlaya taasna waa usoo socotaa wakadaalika sidaas kuwa wanaagsamafalayaasha abaalmarinta wanaagsan aan u siino ayaanu najzii ku u jazaynaa almuxsiniin kuwa muxsiniinta ah ee acmaashooda dhexdeeda ixsaanka sameeya waxaa la yidhi haweeneybaa qaadigii weynaayo caanka ahaayee shureex la dhihi jiray u timid iyadoo doonaysa arrinkaa cabanaysa markaasi iska oyd shacbi shiikhii weynaayo muxadidka ahayoo ag fadhiyey baa wuxuu yidhi yaa abaa umaya amaa taraaha tabki gabadhu ina oyeysa ma waad u jeedin waxay ka cabanayso yaa xukunka ay kaaga xaakim yeelata maa u xukunta waxaasaa ohin iyo dhibaato ka baxayse buu yidhi markaasu wuxuu yidhi laqad jaaa ikhwatu yuusuf yabkuun nebi yuusuf walaalihiisba iyagoo ooyayay yimaadeen wahum dalamatun kadibatu dulmi bayna soo sameeyeen beenna waa sheegaya waana ooyaya laa yenbagii lilinsaani an yaqdiya ilaa bilxaq qofku xaq inuu xukumo maaha wax kale dow uma ah ooyintan iyo qayladaas iyo waxaas in lagu garsiiyo hadow doona bay dhici karta inuu been ku sheegaya ma ah waa in layska hubiyo waxaa marka meeshaan soo gelaya mufasiriintu in badan ay sheegeen nebi yuusuf walaalihiis ambiye inay ahaayeen nebiyaal oo waxay u deliishadeen aayadda qur-aanka qul aamanaa billaahi wamaa unzila calaynaa wamaa unzila calaa ibraahiima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba walasbaadi asbaadiiba halkaa lagu sheegay waxaa la leeyahay dee qabaa'il nabiyullaahi yacquub duriyaddiisa ka farcamay weeye asbaadu sida muxaqiqiintu sheegeen ikhwatu yuusuf hadday ambiye yihiinna afcaashan noocaana ma sameeyeen kuwaa dhahaya maya waa intaysan qaangaarin maya waa ka toobad keeneen maya markaas ma jirin arrimaha ma ogta xasadnimo iyo fasaad la sameeyo iyo dil iyo been iyo ceel kutuurid iyo waxaanoo cismada ambiyada aan shaqo ku lahayn ma sameeyeen in la yidhahdo marka waa ambiyo iyagoo waxaa sameeyey waa laga doodaya caqligu ma aqbalaya leey waxaana fiirsanaysaa baa la yidhi maa qaalahu alcalaama ibnu kaiir raximah llahu fi hada shan si fiican buu masladaas uga hadla halkaa markii lasoo dhaafay waraawadad waxaad dalabtay oo doontay hu oo nebi yuusufa allatii gabadhii allatii baan iska dhahayna waa waxba magaceedii baddaa la geli maayo ismkaa mawsuul alladii iyo allatiidaas hadda horeyna alladii baan usoo maray allatii middi waana la asturayaa huwa isagu laakiin waxaa lagu caddeeyey allatii waa midda saan mid kale loo moodin huwa yuusuf fii beytihaa gurigeeda uu joogay waa la gartay ma ogta haddii mar la gartay waxba magaceedu loogama baahna taasaa dalabtay can nafsihi bay ka dalabtay yuusuf naftiisay ka dalabtay xumaan inuu sameeyo waa gabadhii ninkii qabay lahaa ninkaan karaamee xaaska u ahayd baa yuusufna dadka quruxda waxaa la yidhi barkeed baa la siiyey quruxda wixii qurux jiroo dhan baa barkeed la siiyey nabigana quruxdaoo dhan baa la siiyey nebi moxamed alai slat slam kulligeed tii baa naftiisa ka dalabtay xumaan inuu sameeyo dalab keliya maahee waqallaqat alabwaaba albaabadii waa jamce hal albaabiya maaha laba keliya albaabadiina way soo wada xidha allaqada waa aqlaqatin lagama cabirin baa layidhi siiqadaani waxaa laga qaadanayaa baa layidhi inay maaragtay si adag hawshaa usoo qabatay oo albaabo badanna xidhay albaabadii bay soo wada xidh ilaa toddoba albaab bay ahaayeen baa layidhi xidhid ay xidhitaankii sugtay albaabadii ilaa walba guriga wax kaga noolaa intaasoo albaab markay soo xidhdhayna naftiis nafteedii bay ugu yeeratay xumaan inuu sameeyo oo la seexdo hadal deganna way ku tiri waqaalad waxay tihi hayta laka kaale soo degdeg ilaa ninkaani waa la gatay oo addoonnimoo kale ula joogaa reerkan nin la yaqaan iyo cid dhashay iyo xornimo iyo maaha wiilkeeda iskaga shaqaysanayso la noolaa weeye hayta laka bay tir kaale cid ah ka baqdi ma jidha wey sababtoo ah inta albaabana waa xihan yihiin aniguna waa ku amri karaayo sayidadaadi baan ah oo kale soo degdeg qaala wuxuu yidhi macaada allaahi ilaahay magangelki acuudu billaahi acuudu macaadan acuudu billaah macaada allah ciyaadan billaah ilaah baan magan gal qofkii ilaahay ilaalinaya ka war kuwana xumaantii oo ay khasbanayaan oo kufsi iyo balaayo iyo shar ah bay samaynayaan dadka ilaahay ilaashayna xumaantii markii loogu yeeray bay sidaa ilaahay u badbaadinayaan macaada allah ilaahay magangelki waxaan waa munkar wey horta kowaad ilaahay inaan magan gala wey innahu ilaahay damiirka ballaan marka hore rabbi kuri rabbii rabbigay wey axsana ilaahay waa wanaag badiyey mahwaay nagaanshahay wixii dhibaato iyo ceel iyo hadba meel ilaahay iga soo saaray caasin maayo wey taa waa macno macno labaadna waxaa weeye innahu ninka ku qaba gabar yahay rabbii sayidkaygii wey axsana waana wanaajiyey mahwaaya aniga nagaanshahay waa ikraamey see baan marka khayaano reerkiisii iyo xaaskiisii iyo ehelkiisii ugu samaynaya innahu shaniya xaalkay shan waxaa weeye laa yuflixu ma liibaanaan anaa kuu sheegaya aw aalimuuna kuwa dulmiga sameeya waxaasna waa dulmi taasoo u taabto gabadhaani xeelad kasta iyadu soo samaysa qaab kasta oo arrintaas ay ku hirgelin lahayd bay samaysa laakiin ilaahay baa nebiyullahi yuusuf xafiday laakiin tafsiirka hore xoog badanoo waxba nebi yuusuf inuu ninkan boqor sayidkaa iyo waxaan la khidaabkiisa maahee inuu rabbigii weynaa la hadlayo innahu rabbii axsana matwaay ilahay buu ku xihan yihi walaqad xaqiiqee hammad way hamiday gabadhani sulaykha haddii la dhihi jiray bihi yuusuf go-aan bay ku gaadhay hamigaani waa casmi go-an weeyaan inay ku khasabto inuu arrintaas sameeyo wahamma bihaa
wuu hamin lahaa lowlaa an ra'aa burhaana rabbih laakiin ma hamino burhaana rabbihi buu arkay abuu xayaan alandalasi wuxuu yidhi baxrulmuxiidka tafsiirka dawala almufasiruuna fii tafsiiri haadayn alhammayn mufasiriintu aad bay u dheereeyeen labadan hami hamat bihi wahama bihaa tafsiirkeeda wanasaba bacduhum liyuusuf nebiyullaahi yuusuf qaarkood waxay u nisbeeyeen maa laa yajuusu nisbatuhu waxaysan bannaanayn in loo nisbeeyo liaaxaad liaaxaadi alfusaaq waaladii akhtaaruhu kaan dooranayo ana yuusuf calayhi salaam lam yaqac minhu hamun bihaa albatta hami kama dhicin maxaa yeelay sida noo imaanaysa lowlaabaa meeshii taalla bal huwa manfiyun waa liwujuudi ru'yati lburhaan hamigaas waa laga anfiyey burhaan baa meeshii yaalla kamaa taquulu sidaa u dhahdid oo kale weeye buu yidhi laqad qaarafta danba waxay dhahaan dembigiibaad la timid oo aad dhex gashay oo aada qarafaysatay lowlaa an casamaka allaahu lowlaa an casamaka allahu haddaan ilaahay ku ilaaliyeen laakiin hadda ilaahay baa ku ilaaliyeedoo ma aadan samaynin markaas wayadu way hamiday wahama bihaa isaguna wuu hamin lahaa lowlaa an ra'aa burhaana rabbi rabbigii burhaankiisa haddousan arkeen laakiin rabbigii burhaankiisii ayuu arka
lowlaa an ra'aa haddousan arkeen burhaana rabbi laakiin burhaana rabbi buu arkayoo maba hamin maba haminba lowdu maxay ta horta lowlaa xarfu imtinaacin liwujuudin soo ma
xarfu imtinaacin liwujuudi gayrih
marka maanta maxaa dhacay maadaama xarfu imtinaacin liwujuudin ay tahay lowlaa an ra'aa haddousan arkeen aclama wa ayqana ogaadeenoo yaqiiniyeen burhaana rabbi yaa wuu hamin lahaa laakiin hadda taasoo arkayoo maba hamin isagu mufasiriinta dhahaysa wuu hamiyadoo saasuu sameeyadoo xaggow suunkiibu iska furado waxaas sooyinkaasoo dhan looma baahna mansabka ambiyadana meelka dhacbay ku tiri arrintu waxaa weeye labada hami waxay dhahaan culimmadu shataana maa bayna alhamayni labada hami isku meel uma socdaan labada hami waxaa u dhexeeya waa mashriq iyo maqrib iyadu waxay rabtaa hamigii waxay damcday go-aanka ahaa inuu ninkaani xumaan sameeyo oo iyada ku sameeyo culimmada marka hamiga xataa sideeda u daynaysa qaar baa waxay ku leeyihiin wahama bihaa isna wuu hamiyada waxaa looga jeedaa dabeecada bashariga caadiga ah qofka naftiisu marmar waxay kusoo rido baa iska jira oo ah qof sooman baa waxa arkayaa biyo ama cunno iyo wax la mid a markaasaa naftiisu waxay u tilmaamaysa haddaa cabbi lahayd ama haddaan cuni lahayd ama haddaan samayn lahayd oo kale mana samayna moogta marka midkii dabeeca bashariya caadiga ahayd oo kale ah oo qofka naftiisa waxa kusoo dhaca ah baa looga jeedaa bay ku leeyihin
saasay leeyihiin laakiin tafsiirkaa laftiisa isagana iska dhaa faraha ka qaad waxaa kuu imaanaya tafsiirka raajixa ah markii la xaqsiiyo lowlaa an ra'aa burhaana rabbihi waxaa weeye wahama bihaa wahami lowlaa an ra'aa haddousan arkeen burhaana rabbi jawaabkii baa go-an haddaan ilaahay xifdigiisa iyo ilaalintiisa nebi yuusuf ilaaliyey jireen lahama bihaa haddaysan taasi jidheen lahama bihaa wuu hamin lahaa waxay ka dhigan tahay lowla jawaabkeedii waa maxduuf lowlaa an ra'aa burhaana rabbihi hama bihaa taa hore baa tusinaysa walaqad hamat bihi wa hama bihaa lowlaa an ra'aa burhaana rabbihi lahama bihaa ama hama bihaa wuu hamin lahaa markaas hamadaa hore miday tusinayso oo jawaabtii lowlaa ah oo maxduuf ah ayaa halkaas soo gelaysa culimmada tiri hama bihaa ma geli kadho oo lowda jawaabteedu kama soo hormari kadhana masale mutafaqa ma aha laakiin waxaa loogaba badbaadayaa in la yidhaahdo hama bihaadaas mid la mid ah ayaa maxduufa oo jawaabu lowlaa ah marka lowlaa an ra'aa burhaana rabbihi hama bihaa wuu hamin lahaa laakiin burhaana rabbihi baa mawjuudaho maba uusan haminin wey leanna maxaa yeelay ilaahay wuxuu ku ammaanay inuu yahay nebiyullaahi yuusuf min cibaadihi almukhlasiin addoommadiisa mukhlasiintaah inuu ka mid yahay lowlaadu waa sax waxay leedahay sadrulkalaam ama hadalka hortiisay leedahay jawaabteeduna inay daba dhacdaysan ka soo hormarin laakiin waa masale bacdulculamaa ay ku tageen bacdulculamaana waxay leeyihiin waa la hayaa kalaamulcarab iyadoo ka soo hormadhay waxaase kuu xallinaysaba in jawaabkii maxduuf yahay ka bacdina lasoo qadaro sidaa hadda aynu usoo qadarnadoo kale nebiyullaahi yuusufna haba yaraatee uusan ka dhicinin waxamiya lowlaadaana ina tusinaysa
masalada halkaasaa la dhig marka waxaa la yidhi mar haddii lowlaha ka dambayso hamiba kama dhicin waladii akhtaara ana yuusuf calayhi salaam lam yaqac minhu hamun albatata hamiba kama dhicinba lanna hamigaa wahama bihaada waxaa inuu dhicin laga faa'iidaysay lowlaada ka dambaysa oo xarfu imtinaacin liwujuudina taasna waa taas wax badan oo qisasoo halkan la sheegana in badan oo ka mid ah waa baatil weeyaan dadka xataa muslimiintaa baysan munaasab u ahayn oo caadiga ah iska daa ambiyada ilaahay baa lagu leeyahy marka waa abaadiil iyo waxay yidhaahdaan waxyaalaha aansan lahayn iyo waxyaala lasoo dhexgeliyey taa weeye wuxuu yidhi fainamaa hiya khuraafaat wa abaadiil
abaadiishaasoo tamujuhaa ay tufayso ay diidayso alaadaanu dhaguhu wa tarudduhaa ay radinayso alcuquulu caqliyaashu iyo waladhaanu adhaanta iyo ay diidayaan fahamka iyo maskaxdu ay diidayso tafsiirka abusacuudka mujalladka labaad sabxada lixdan iyo saddex ayaa ka fiirinaysa khuraafaad iyo abaadiil weeye waxaas oo kuwa dhahaya maaragtay surweelka suunkiisiibuu furtayoo meeshii majlisul khitaankiibuu fadhiistayoo waxaas tilmaamaya waxba kama jiraan wey kadaalika sidaas aan ugu sugnay cafiifnimada iyo cifada iyadoo waxyaalihii qofka fitanta ku ridi lahaa hortiisa yaallaan kadaalika sidaas waa linasrifa inaan ilno canhu xaggiisa asuu-a nebi yuusufaa la ilay maaha bal u fiirsa tacbiirka suugii baaba isaga laga ilay linasrifa canhu inaan ka ilno asuu-a suugaba inaan ka celino tanaanu sii tusinaysa iyana lagu leeyahy wa hadihi aayatu bayinat waxujatu qaadicatu calaa annahu calayhi الsalaam lam yaqac minhu hamun bilmacsiya xumi inuu sameeyey inuusan xataa qalbigiisa kusoo dhicin baytani caddaynaysaa waa linasrifa canhu suu-ada weeyaan lama dhihin linasrifa linasrifahu can isuu-i walfaxshaaya isaga lama dhihin ee suugii baaba laga laga sarfiyey isaga linasrifa canhu suu-a walfaxshaa inahu nebi yuusuf min cibaadinaa buu ka mid ah addoommadayada almukhlasiin laamka kordhi yaa mukhlasiinta ah la saafi yeelay wey ilaahay doortay markaase waxay damaaday inaysan weli ka harin isagoo diiday wuu ka cararo xagga albaabada u carar iyana waa la soo tartantay wastabaqaa way baratameen waa orod dad iscayrsanaya albaaba albaabka intii ka ah waqaddad waxayna dilaacays waa qadda iyo shadda iyo waa mucadihi qamiisahu qamiiskiisii bay min duburin gadaal ka jeexday ilaa qof la cirsanaya haddii kulee tegaya dhabarka iyo meelaha marada looga dhago isna xoog u ordaya maradii baa dilaacays qamiiskii bay gadaal ka dilaacaysay albaabkii haddii la isla tegey waalfayaa labadoodii waxay halkaa ka heleen sayidahaa islaanta sayidkeedii duqeedii ninkeedii ladalbaabi albaabka agtiisa xilli uusan imaan jirin oo maalintaa xaafadda soo aaday oo halkaa soo istaagay iyo waxaa isku soo aaday arrintaanu meesha ka socota barnaamijkaanu meesha ka socda xilligaana xilli u imaan jiray maba ahaba mise isagii baaba jooga gabadhu marka gaba waxay ahayd mahaarada waa maxay xirfadley ah oo waxaa hadda ay aad dadka madaxda gabdho dumarka ay qabaan iyo hadalka helidiisa iyo khudbooyinka iyo waxaaso dhan ba u sahlan marka nooc professionaala wey oo khatar ah haddii bay aragtayba inuu ninkeedii meesha taagan yaho albaabkii iskugu yimaadeen labadan qofna loo jeeda inay iscayrsanayaan ninkaana marada ka dilaacsan tahay hadalkiiba u hormar kelimad deg dega kusoo dhacday qaalad waxay tidhi maa jazaau man qof abaalkii waa maxay haddaan isfaamiye maada ka dhigno araada la doonay biahlika ehelkaada iyo reerkaada suu-an xumaan ilaa an yusiyana in la xidho mooyaane ow cadaabun aliimun cadaab xanuun badan mooyaane qofkii reerkaada xumaan la doonay muxuu yahay abaalkiisu ilaa in la xiro iyo in la cadaabo mooyaane ma wax kaloo abaalkiisu ama maada naafiye ka dhigo maa jazaau man qof abaalki ma aha nin abaalki ma aha araada la doonay biahlika ehelkaada suu-an xumaan ilaa an yusjina in la xiro mooyaane ow cadaabun aliimun ama cadaab xanuun badan mooyaane hadalkii bay kala hormaray kelimaddaa khatarkaa beesha ninkaana waxay rabtaa madaxda in haddiiba ka dhaadhiciso ilaa wuu u jeedaa wax dhacay dadka iscirsanaya orodka iyo meesha albaabka isla soo galay iyo isagoo agga ka yimi dee nebi yuusuf awal maba rabin inuu waxba sheegee ilaa waana badbaadsan yahay ilaahay baa badbaadiyey mar haddii laakiin iyadii hadashado ay dee isagii dusha ka saadhay qaala wuxuu yidhi hiya iyada iyada hiya iyadaa raawadatnii iga dalabtay can nafsi aniga naftayda iyadaa iga dalbatay maaha ina anigu wuxuu yidhi xumaan doontay washahida waxaa markhaanti kacay shaahidun mid markhaanti kaca oo min ahlihaa gabadha ehelkeedah hadduu nin hadduu cid kale ehelkeed ahaan lahaa si kalea la moodayla laakiin iyada nin xigay baa markhaanti furay rag baa yidhi ilmo yar booba ahayo markaa weli aan hadal gaarin isku qoys bay ahaayeen isku dhowaayeen baa layidhi dee qofka ehelkiisu hadduu ku markhaanti kaco la yidhahdo daalimka ama daalimadda iyadaa waxa samaysana de waa dadkii ugu dhowaa weeyaan waa la qaadanaya warkaas mar hadday run sheegeen kaasi wuxuu markhaanti kaasina wuu markhaanti kaca oo muxuu markhaanti kacay in kaana qamiisuu ba yidhi haddii ninkan qamiiskiisu yahay qudda mid la dilaacshay min qubulin xagga hore oo xabadka iyo wajhadda hore fa sadaqad iyadaa run sheegtay way run sheegtay wahuwa ninkuna min alkaadibiina dadka beenta kaadiban oo min alkaadibiina wey oo iyadii baa iska celinaysa o iska qabanaysay haddii dhankan wajahadda hore ah maradiisu ka dilacsan tahay wa in kaana qamiisu waa mixnad kaleo moogtahay nebi yuusuf ku dhacday hadduu qamiiskiisu yahay qudda mid la dilaaciyo min duburin gadaal garbaha iyo dhabarka iyo dhankaas dambana fakadabat iyadu been bay sheegto wa huwa isaguna min asaadiqiina ilaa waxa weeye qof la soo jiidayo la cayrsanayo ama maradii isagoo ordaya ku tunturoodo maradii gadaal ka dilacday wax kastay noqonaysa intaasu u sheegay ninkii odayga ahaa falamaa ra'aa markuu arkay qamiisahu yuusuf qamiiskiisii qudda in la dilaaciyo min duburin gadaal qamiiski inuu gadaal ka jeexan yaha markuu arkay qaala wuxuu yidhi innahu amarkani min kaydikunna dhagartiinni weeye haddaa gabdhatiin dumarow waxaan waa dhagartiinni iyo makrigiinni xeeladiinni weeye inna kayda kunna dhagartiinna iyo makrigiinna iyo xeeladiinun cadiimun waa mid weyn ilaa shaydaanka waxtiisa waa la inna kayda shaydaani kaana daciif laakiin middaan mid weyn baa lagu tilmaamay dhagartiinu waa weynti waxaa la yidhi ninkaani nin dulqaad badan buu iska ahaa wa maca daalika nin qiiradiisu iyo dhahay bay ahay de reerkiisa hadduu waxaas arkay in gabadhii waxa weeye edbin iyo furid iyo waxba tilaabo kale ma qaadan madaxdu keliya waxay dhibsadaan wararkoodu inay suuqa galaan wax maaragtay laakiin waxyaalo kale oo dhaca oo badan bay waxaa la yidhi isan kala jeclayn hadday rabaan qaarkood sheekooyinka suuqa galay diidaan inay diidayaan waxaa ku garanaysaa wuxuu yidhi yuusuf yuusufu yaa yuusuf yuusufow acrid ka jeenso can haadaa warkan qofna hau sheegi sheekadan qari gabadhiina wuxuu ku yidhi innaki adigu gabar yahay kunti waxaad ahaata min alkhaadi'iin kuwa gafay ya yuusufu acrid can haadaa waba iskaga teg wastakfirii lidembiki soo ma gabar yahay dembigaadii ka istikfaaru ilaahay u istikfaar dalo innaki adigu kunti waxaad ahaata min alkhaadi'iin kuwa khaadi'iinta ee gufay baa ka midta marka waxaa la yidhi kiiradiisa aada u yaray gabadha damacday inay ninkeeda khayaanto maadaamuusan ka aargoyn firaashkiisa iyo gogashiisa inay wasakhayso damacday ya waxaa weeye waa kiiro yaraa baa lihi ama gabadhan wuxuu ugu cududaaray waxay aragtay waxaysan ka sabri karin oo quruxdaa tirada badan oo ilaahay ku manaysay nebiyullaahi yuusuf bay aragtay qisada weli waa socotaa marka darsigeenu intaas ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab